magaalada kismaayo ayaa saaka degan kadib markii labadii maalmood ee lasoo dhaafayba uu dagaal ka socday wararka magaaladaasi naga soo gaadhaya waxay sheegayaan in khasaare dhimasho iyo dhaawacba isugu jira uu ka dhashay dagaalkaasi oo dhex maray ciidamada maamulka axmed madoobe iyo ciidamo taabacsan iftiin xasan baasto oo ah siyaasi reer kismaayo ah oo dhowaanta magaaladaasi kismaayo kaga dhawaaqay in uu madaxweyne loo doortay afhayeen u hadlay garabka ah maamulka axmed madoobe ayaa shalay v o weda u sheegay in magaalada ay ka saareen maleeshiyadii iftiin baasto islamarkaana ay dowladda soomaaliya ku eedeeyeen inay gacan siinaysay garabka iftiin baasto haddaba goor dhoweyd ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay iftiin xasan baasto waxaanan ugu horreynta weydiiyey bal halka uu ku sugan yahay iyo xaaladda magaaladu siday tahay walaal magaalada kismaayo aan ku sugannaha gurigaan ka deganaa ayaan ku suganaa ilaa hadda labadii cishe lasoo dhaafay dagaal baa ka socday magaalada marka xaaladeedu waa sidee walaal xaaladu hadda waa degan yahay adigu wax makharbada buu jegsaday laha ka saaxiibanimo buu jegsaday laakiin dagaalkii shalay ahaa galinkii dambe khasaare ba-an baa soo gaaray dhinaca aniga aan ka deganahay guryo badanna way ku gubteen goobo ganacsiga fara badanna way ku gubteen guryo badanna waa la bilaqaystay oo waa laga dooday haween xitaa waa lagu dilay oo si kasa bareer ayaa loo dilay oo waxaa lagu yiri ragga meesha ka dagaalamaya eed caano siinaysa xaaladu khasaarahaas in tirada badan iyo dadka shacabka faraha badan oo meesha ku dhintay ayaa jira dadka la dhacay iyo guryaha la boobay iyo hantida maqan iyo dadka la dilay yaa soo tira koobay ee warbixintaasi idin keenay idinka walaal shacabkan ka midnahay waan dhex taagannahay saacada kasta waxa ku dhacayo shacabkeenu kama dhex baxna annagu waan dhex joognaa annagu ayaa og guddiyana maanta soo tiri koobay inta khasaaro dhacdayna waa u dirna haddana waa lagu hol jiraa faraha lagula jiraa wixii jawaab aa lagu soo siinaya hadii ilahay idin adiga ciidankaaga wax khasaare ahi ma soo gaadhay haalkooda khasaaraha shacabka un bay la mid yihin shacabka dadka magaalada ka tirsan waayo shacab ciidan kaloo gaar hadda meel kala gaara ka yimid ma jiro waxa magaalada ku dagaalamaya waa shacabkii reer kismaayo iyo ciidamadii madaxayaasha ururka raaskaamboni wadahadal ma bilowday markii laga yimaado in xabadda la ysku qaato walaal wax wada hadala ma bilaabanin dhowr jeer baan fariin dirnay waayahay bayna yidhaahdeen markaan ciidamadii iyo shacabkii xabadda jeejiyan ku nirina weerar baana lagu soo qaaday gaadma ah haddana waxaan fariin u dirayaa odayaasha deegaanka kismaayo sida salaadiinta odayaal dhaqameedyada nabadoonada in ay baaq u jeediyaan dadku ay usa soo baxaan laba cadow baa haysata shacabka reer kismaayo cadowga waa manaxayaasha ururka raaskambooni cadowna waa dowladda kenya oo dabaabaad kusoo qaadaysa mar alaale markay ceyriyaan oo ay fogeeyaan dabaabaad intay kusoo qaada dhex keenaysa walaal fariintaa ayaan diraya aniga hadda saacaddaa waxay ka bilawda idinkan laftiina waxaa laydinku eedeynayaa dowladda federaalka ee soomaaliya inay garab idin siinayso marka arrintaasi ma jirtaa idinku walaal dowladdu annagu maba aragnaba dowladdu dalku waa ubaahan tahay maba haynama maba haynamana aragna xagee maxaa noo dhexayn karaba dadku markay is arkaan oo wax isweydiiyan ay ka dhexayn karaan dowladdu waxaan baadajoog inaan raadinayno ilaa haddana gacan kuma hayno waata iftiin dhinaca idinka soo horjeeda ee dagaalku idin dhex maray wuxuu sheegay in adiga lagaa saaray magaalada iyo ciidankaagiiba goormaad kasoo noqoteen magaalada haddii ay saasi jirto amaana bixin magaalada saacad kasta waan dhex taagnaa dhinac kasta xabadda ka socotana waan dhex joogay iftiin haddiaynu usoo noqonno sababta arrimahan amaba isku dhacyadan keentay magaalada kismaayo inkasta oo ay gacanta ugu jir ururka al-shabaab haddana dadku ganacsigooda iyo howlahooda way wateen marka miyaan la odhan karin xaaladda waad uga sii darteen siyaasiyiintiinan hadda ku hurdamaysa magaaladu walaal saacad kasta anaa kismaayo waan joognay oo meel umaanan bixin waan dhex taagneen ururka al-shabaab cadow ka daran oo ururka raaskambooni la yidhaahdo oo dowlad shaati usoo hogisay oy wadata ayay dhex keentay dhibaatadana kaas ayaa u aaba ah una hooyaan lagana laganana xisaabtami doonaa haddii ilahay maa maxkamadda aan kusoo taagi doonaa laakiin ururka raaskambooni waa ciidankii ka saaray shabaab magaalada ilaa haddana annagu ma hayno warar madax bannaan ama dadka deegaanka ka yimi oo sheegaya inay ka cabanayaan ururka raaskambooni laakiin arrinta haddii aydan shicibka u riixin siyaasiyiintiina ayaa ishaya ciidana hubaysan baad kala wadataan arrintaasaa keenaysa in isku dhac meesha yimaado dadka shacabkana aa ku dul dagaalantaan xal aan kaa ahayn miyaad weydeen iftiin walaal xal aan kaa ahayn waa jiraa waana diideen waana kula hadalnay war ka daaya waxa adna shacabka aad ku haysaan war naga daaya waxa adna u haysaan si kastaan ula hadalnay waa diidnay waxa maanta taagan maciin baa malayna ma garan laakiin arrintani xabaddan hadda dhacaysaa uma socoto shacab dhib ay hayso oo laga dul qaadayo waxay u socotaa dana siyaasadeed so sidaa maaha iftiin walaal wax dan gaaran wadana male annaga shacabki ana doorta shacabkeena difaacayna hadii ilahay adi waa inaan nabad u raadina shacabka si loo weerara dhinac kastoo loo maro goormuu joogsaday markaa shalay dagaalku waa tahay kaasi wuxuu ahaa iftiin xasan baasto oo ah siyaasi ka tirsan siyaasiyiinta jubbooyinka oo dhowaanta kaga dhawaaqay magaaladaasi kismaayo inuu yahay madaxweyne amaba loo doortay oo maalmihii u dambeysayna isaga iyo garab ka soo horjeeda ay ku dagaalamayeen magaalada kismaayo oo goordhow takhadka telefoonka iigu warramay